Farxiyo Jelle iyo Faiza Jelle oo ku nool magaalada Muqdisho isla markaana ah laba gabdhood oo walaalo ah ayaa ku dhiiriday in ay fursado shaqo abuurtaan. Labada gabdhood oo walaalaha ah ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ka furteen goob dharka lagu tolo taa oo ay ka shaqaystaan. Farxiyo Jelle iyo Faiza Jelle ayaa ka waramay xirfadda ay abuurteen iyo sida ay ugu shaqaystaan.
magacayga waa farxiyo jaale waxaa sameynaa waxaa ahay design garad waxaa sameynaa dharka nuuciisa kala duwan sida dharkana shaqadooyinka kale ee cabaayadaha saakooyinka Een, waxaan u shaqeynaa si hadda brand ahaan ama company ahaan awal shaqadan waxaa kasoo bilaabnay guri waxaa kusoo xijinay meel yar oo ayadana ku taala iskuska siinay haddana waxaan usoo gurnay xamarweyne Een, dharkayna waxaa u kala dhiibnaa gobolada dalka sida gobolada dalka oo dhan xamar gudaheeda mararka qaarna waxaan dhiibnaa sida yurub mareykanka Een, cabaayadaha badanaa sameynaa iyo dharkana shaqadaha ee oo xalfadaha iyo waxyaahaas loo xirto shaqadan run ahaantii waxay ahayd een, fikir iyo riyo weynay ahayd oo muddo dheer soo bilowday yacni waa ogna waa ogeen inaan xil halka imaanayno halkan iyo halka weynana waan hiigsanayna dhanka oo oo dadka falcelinta dadka waxaan ka kulubnaa ragga matalan ragga nimanka dadka oo harqaanta ka tolo camal inay ku dhahaan maxaa harqaan u taliyay ma ee yani harqaan ma laga taajiro maxaa yani liidid markaa arka xataa qof oo anigani hamigayga meel weyn waa hadalkaas waxaa waxaan aan dareemaa inaaba maqlinaaba dareemaabo la-an hamigayga ka weynbo marka aan aan aan aan isleeyahay yani shisma hadalkaas hadal jiro maba ahanbo aniga hamigayga kasii weyn ee dharka ee, haddii ahaataba waa ku faraxsanaa inaan design oo anaga noo cusub oo oon weli la arag inaan maalin walba maalin cusubba design cusub inaan soo saarno oo la arag oo fikradaheena ay tahay si dadka uga uga baahida oo ay u qabaan een, disaynada cabaayadaha disaynada oo banaanka ee laga keenayo si iskaga dhaafaan ee disaynada oo ee inta ee disayno cusub ugu soo saarno saas waa hamigeena